magaalada kismaayo waxaa ganacsatada qaar ay ka shaqaystaan iibinta shidaalka oo lafdhawar u noqday bulshada qaar ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland shidaalka la keena magaalada kismaayo ayaa waxaa lasoo mariyaa tayadhoorka jubbaland si loo hubiyo tayada uu leeyahay shidaalka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee rugta ganacsiga warshadaha jubbaland mukhtaar axmed cabdulle oo aan ku marti qaaday barnaamijka ganacsiga idaacadda hawaamo ayaa waxa uu ka warbixiyey tayada uu leeyahay shidaalka la keenaya magaalada kismaayo meel walba oo gobolka jubbaland ah ha noqoto afmadow ha noqoto gobolka gedo ha noqoto dhoble ha noqoto intii jubbaland ay hoos imaatay waxay helayaan shidaal nadiif ah gudoomiye waa kaga madcelinayaa sida wanaagsan aada waktigaaga inoogu hortay baabuurtu inta badan waxay ka cawadaan shidaalka soo gelaya magaalada oo ay sheegeen tayada shidaalka inuusan ahayn mid aan wanaagsaneyn ka rugta ganacsiga ahaan maxay tahay waxyaabaha aad ka qabateen runtii shidaalka kismaayo hadda imaado cid kasta oo baabuurka isa ka qaribnaa waa gaarkeeda laakiin shidaalka maanta waa shidaal tiyaysan runtii tayo dhooraa dekada joogo mar alla markuu soo gala shidaalka waa la qaadaa testiyaa laga qaadaa asoona okay la dhihin lama dejiiba markuu horeysa lama rabo qof bannaan u sheega iyo war lala ordo lama rabe maanta wax la taaban karaa la hayaa tayo dhoorkeeda dekada fadhiyo asaa ka qaadaya testi markuu ogolaadaa la dejiya inta ka horeysa dekada lagama dejiyo waxaa markii la yidhahdo waa okay shidaalkaa waa fiican yahay markaasaan qaadnaa kismaayo la geeyaa inta ka horeysa cid wax dejin karta male waxaan testiga laga qaadin